dhinaca kale magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay doorashada qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka dalka soomaaliya ee soo socda u mateli doona xubnaha gobolada waqooyi ee somalilan warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o a saynab abuukar maxamed
doorashada maanta oo ka dhacday dugsiga tababarka jenaraal kaahiya ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu doortay ilaa afar xubnood oo baarlamaanka soomaaliya kasoo gelaya gobolada waqooyi ee somalilan xubnaha la doortay ayaa waxaa ka mid ah maxamed cali xagaa oo markii labaad lasoo doortay isagoo loogu codeeyey cod gacantaag ah kadib markii uu tartanka ka haray musharaxii kale ee la tartamayey axmed muumin waaliye waxaa sidoo kale dib loo soo doortay xildhibaan saynab maxamed caamir ka gadaal markii ay tanaasushay sucaado muumin maygaag oo la tartami lahayd saynab caamir sidoo kale cadnaan cismaan cilmi boqore ayaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay hoob laba boqol lix iyo soddon oo uu ku fadhiyey kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa cadnaan ee farxaan cabdulaahi cali kursiga ugu dambeeyey ee doorashadiisa maanta dhacday oo tirsigiisu yahay hoob laba boqol sagaal iyo lixdan ayaa waxaa qaab gacantaag ah loogu codeeyey cabdiraxmaan maxamed cumar waxaana tartanka ka haray buuxa maxamed cismaan oo markii hore ahayd musharax inkastoo ay tartan la-aan kusoo baxeen xubnihii doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada muqdisho gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan qadar xariir xuseen ayaa si kooban uga hadlay qaabka ay ku socoto doorashada taaka waxaan galnay afar kursi doorashadu sida caadiga ahayd usbuucanna waa inoo sii socon doontaa haddii ilaahay rajaynayno doorashooyinku si nabadgelya oo qurux badan oo aad u qureecan bay noogu qabsoomeen saaka sidii jadwalku yahayna insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa wiiga soo socdo labada wiiga soo socda kuraasta inta dhimanee kalena inaan dhammaystiri doonno wax dhibi ma jiraan wax caqabad hadda ma jiraan wax kastaa sidii loogu talagalay bay u socdaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka habsamuu socodka doorashada qaybtoo lixaadla ka qaatay hadday ciidamada yihiin haddii xafiisyada kala duwan ee wada shaqaynta lena aan yihiin iyo dhammaan warbaahintaba sidoo kale waxaana halkan aan sidoo kale kala socodsiinayaa musharaxiinta iyo kuraasta harsan iyagana inay si deg dega oo dhaqsaa intaa ka horeysa febrwarina insha allahu tacaala qorshuusiduha ay noogu soo dhammaan doontaan afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ambasador axmed safiina ayaa sheegay in doorashadu waqtigii loo asteeyey ay ku soo dhammaan doonto islamarkaana maalinta berito ah ay soo xiri doonaan boqol kursi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu goobjoog ka yahay hoolka jenaraal kaahiya ee magaalada muqdisho afar kursi oo ka mida kuraasta beesha ciise ayaa halkan lagu qabtay si qurux badanna way u dhacday alxamdulilahi rabbialcaalamiin doorashadii dalku si aad yo aad u qurux badan ayay u socotaa dardar xooglena runtii way ku socotaa maalinta beritoola ah waxaannu soo xidhi doonnaa boqol kursi haddii ilaahay idhaahdo jadwalkiina loogu tala galay waxaa nooga hadhay dhowr iyo labaatan maalmood waxaan ku dadaalaynaa boqol iyo shan iyo toddobaatanka kursiya hadhayna inaan ku soo gebagabayno waxaan aad iyo aad u hambalyaynaynaa dowlad goboleedka hirshabeelle guddigayaga halkaa noo jooga oo markii ugu horraysay bilaabay sidoo kale waxaan u hambalyaynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed oo isagu iclaamiyey deegaan doorashadii labaad oo ka bilaabmaysa magaalada baraawe waxaan ku boorinaynaa dhammaan mxu dowlad goboleedyada iyo gudiyadayada doorashada ee dowlad goboleedyada noo qaabilsan inay si dhaksale u soo shaaciyaan deegaan doorashada kuraasa lagu qabanaya haddii ilaha idhaahdo biidni illaahi tacaala waxaan ku dadaalaynaa inaanayna la dhaafin jadwalka noogu talagalay sida imika u socoto jawi aad iyo aad u qurux badan bay ku socotaa dardergelin iyo xawaaro sare ayay doorashadu ku socotaa waxaan ku boorinaynaa qoondada haweenka ina aad iyo aad loo ilaaliyo oo beeshii saddex kursi leh hal kursi ay haweenka u xidhaan mas-uuliyaddaana waxa qaaday oo mas-uuliyaddaa leh madaxweynayaasha dowlad goboleedada ee guddiga doorashooyinka somalilan ayaa ugu fiican oo wada qoondada haweenka meel aad iyo aad u saraysana marinaya marka laga soo tago magaalada muqdisho doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sidoo kale si habsami leh uga socod qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka saynab abuukar v o a muqdisho